kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee radio wesnai magaceygu abdaxsiis xasan mucalin toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa magaalada jowhar waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta cuntada adduunka oo ay ka qayb galeen wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo beeraleyda gobolka shabeellada dhexe cabdiraxmaan maxamuud axmed oo ah wakiilka hay-adda a c f ee mashruuca nafaqada beeraha iyo nololmaameedka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada munaasabadda farxad weyn bay inoo tahay inaad nagala soo qayb gashiin munaasabadda aan ku xuseyno maalinta cunada adduunka iyo maalinta beeraleyda soomaaliyeed kusoo dhowaada marka koowaad waxaa halkan ku sugan iskaashatooyinka beeraha ay taageerto hay-adda a c f iyo home gardeninka ay taageerto hay-adda n r c dhammaantood waxay soo bandhigaan wixii ay ka soo saarteen beerahooda farxad weyn bay inoo tahay inaan madashaan aan soo qabanqaabino waxaan mahad celinayna wasaaradda beeraha oo gacan weyn ka geysatay beeraha hay-adda i c f iyo n r c oo barnaamijkan ka taabageli iskaashatooyinkii oo gobolka shabeella dhaca waaye wax soo saarkii maanta maalintii cunada adduunka maalintay tahay lix iyo tobankii bishii ay tahay oo laba kun labaatan iyo afar bishii tobanaad raashinkiin soo saarnay bandhigiisiaan maanta meesha la joognaa waa iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe degmada jowal si adduunkana aan u geysiino horumar saanka sii ballaaran aan ku tala jirnaa hadduu allaha awoodda sar loo ogolaado kolley waan ku soo dhaweynayna waana ku mahadsan yihiin kasoo qaybgalay wasaaradda beeraha iyo waraabka aadaynoo taabagelisay n r c iyo i c f na aadaynoo taabageliyeen gobolkii iyo degmadana raalli nooga ahayno aadayno ugu soo dhaweyn waana ku mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu salaan bacdigeed wax kasta waa laga soo hadlay waxaanse leeyahay wax badan ma sheegi doono insha allah waxaan ku boorinayaa ummadda degan gobolka jowhar waxay sameeyeen dadaal aada u fara badan laakiin walow ay aanfeeyeen daadad badan dadkii oo maxaan ku raadaye beeraleyda ahaay siday rabeen mashruucyadooda iyo maxaan ku raadaye sheeg wasaaradda beeraha waxaa maxaan ku raadaye dhaqangelisay hay-adda w f b iyo iyagoo iska kaashanayaan maxaa la dhahaye toban iskaashato iskaashatadu dadaal dheer ay wadaan wixii ay codsatana waxyaaba berarafaa lasoo gaarsiiyey waxaan codsanaynaa insha allahu siday u dadaalaan oo dalagooduna u socdo in laga kaalmeeyo xagga maxaan ku raadaye sheeg dhaqaalaha iyo maxaan ku raadaye tacabka beeraha qalabkii wax lagu farsameyn lahay ayagana waxaan rajeynaya inay dadaali doonaan ani kula waramaya waxaan kamid ah iskaashatooyinka waa soo dhaweynaa barnaamijkan wasaaradda beerahana waxaan rabaa inay si gooniyahaaneed anoo ku hadlaaya afka haweenka waxaan rabaa inay haweenka laftirkeeda ay u dhaganugulaato ay maqasho ka kaabaan wax walba oo maxaan ku raadaye ay ayagu rabaan oo ama ha noqoto kaabeha dhaqaalaha ama ha noqoto tacabka inay ayaga naftirkooda haweenka isku howlaan waaid waa rajeyna insha allah xogeeyaha dowladda hoose ee jowhar maxamuud xasan bariise iyo guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baare ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda ayagoo beeraleyda ku dhiirigeliyey inay kordhiyaan wax soo saarka kuna dadaalaan ilaalinta tayada wax soo saarkooda iyo maxaa la yidhaahdaa kasoo qaybgalayaasha xafladdan qiimaha badan kasoo qaybgalay iskaashitooyinka ururada kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee barnaamijkan soo daadihiyey aada iyo aad aan ugu faraxsannahay aada iyo aad aan ugu faraxsannahay maanta inaan qayb ka ahaano aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maanta inaan qayb ka ahaano maalinta cunnada adduunka iyo maalinta beeraleydaba annagu reer johar waa dad beeraley ah waa dad wax soo saar waa dad tacab waa dad lagu yaqaano in maxaa la yidhaahdaa wax soo saarkooda uu aad u sarreeyo magaaladan johar waaad waxaad ogtihiin in laga soo saari jiray bariis iyo galley iyo dalagyo kala duwan oo soomaaliya meelo kala duwan eh, maxaa la yidhahdaa loo iibgeyn jiray Eh, maantana in maxaa la yidhahdaa waddadii aan awal hayn jirnay aan dib u bilaawno oo dadkii ilan xirfaddii iyo maxaa la yidhaahdaa eh, eh, eh, tasiilaadkii yaryar ay u baahan yihiin laga saboorti gareeyo laga taageero si ay wax soo saar fiican u yeeshaan aadaan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in hooyooyin ka mid ah hooyooyinkeenna ay ayagoo guryahooda jooga la baray xirfad ay guriga dhexdiisa ay inta beer ay ka sameeyaan ay wax ku soo saari karaan taas marka waxaan jeclaan lahayn in lasii ballaariyo oo lagu tago in beer yacni maamooyinka inay beerahana wax soo saarkooda ay ay maxaa la yidhahdaa beerahana lagu tago aadaan ugu faraxsannaha annaga ka dowlad ahaan iyo ka degmo ahaan maamulka degmada oo guddoomiyaha ugu horeeyo waxaan qayb ka ahayn dadkaas oo iskaashitooyinka yaryarka ah salaktigarayntooda iyo in xirfad la siiyo iyo in maxaa la yidhaahdaa eh, mee- meelaha ay joogaan xirfadahooda lagu hormariyo waxaan qaybaan ka ahayn maxaa la yidhahda waanu ku ognahay mar walibana waa la soconaa xaaladahooda kala duwan meesha ay marayso aad iyo aadaan ugu faraxsannahay dadkii annaga aan dowladda u ahayn oo aan matelaynay in xirfadoodii iyo wax soo saarkoodii iyo quruxdoodii iyo maanta in halkan lagu soo bandhigana aadaan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa inaan sii ballaarino iskaashatadu ayagana waxaan ku dhiirigelinaynaa xirfadaha ay barteen in aysan guryaha la fadhiisanin sida hadda muuqato oo wax soo saarkan dalagyadan kala duwan ee meesha yaalay ayagu ay soo saareen inay sii ballaariyaan ee suuqa geeyaan ee meel walba geeyaan xirfadahoodana ay horumariyaan annaguna wax walba oo xirfadooda lagu horumarinayna diyaaran ka naha- aan u nahay in kaalinteena aan ka qaadano cid walbo aan la kaashan karanana waan la kaashanaynaa sida haddaba muuqato aad iyo aad aa umahadsantihiin waxaana hadda kusoo dhaweynaya guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada mudane cismaan maxamed mukhtaar في مقامك أيام كسلام يا مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنانتي فرحة نوت هاي كدقم أهان إن آه، برنامج كان قرح بدن له إن وسود دوينينا أنا وحن كمت أها قدقي أذكر الله حل ساري عروض عالمي dowladda federaalka siddeetan iyo afartii ilaa iyo siddeed iyo shantii ee, lagu qabanayo dhinaca wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka markaan magaciisa dowladda federaalka ma ahayn dimuqraadiga ay ahayd En, ee, waxaa xukumayay marxuum maxamed siyaad bare waxaa wasiirka ahay wasiirka beeraha bil rafle guuleed waktigaas ayaan guddiga ku jiray waxaana bandhigaynay ninka ku ay magaciisii ku qorayaan ahaa intaad dibidda aadi lahayd jowhar aad En, eh, jowhar waa meesha keliya laga quudin jiray En, eh, gobollada ama degmooyinka soomaaliya En, eh, maantana u baahan in sidaan oo kale loo wacyigeliyo dadka En, eh, waa ku faraxsannahay En, sida uu sheegay xogeeyaha maamooyin maanta ee, weliba een, magaciisi meel biyo tegaynin ee ceelal ama wadaan inay u qaataan ay intaasoo dalag ay ka soo saareen in loo tababaran in aadaan ugu faraxsannahay ee maanta dalag ka soo go-ay congo iyo baraki iyo dhulal kale ee maxaan ku rahayto biyaha qaarkooda ka caagan Een, in loo geeyna biyo aan jeclaan lahayn biyahan webiga dadka ku dhibaateynayo in loo jiido oo loo geeyo biyahana waa soo dhaweyneynaa waxaan leenahay aniga waxaan ka shaqeyn jiray haddii weli aan sii socdo mashruuca horumarinta bariiska baaro weyne waxaana ka soo asalmay mashruuca tijaabada een, baari Een, waxaa ugu dambeysay mashruuca horumarinta bariiska baaro weyne mashruucaas aan kusoo dhammaystay ilaa iyo dowladdii siyaad bare ay ka baxdo waxaan tegey ilaa iyo faanoole faanoole ninka geeyey abuurka bariiska anaa ahaa marka waxaan leeyahay abuurkaasna wuxuu ka baxay degmadan jowhar degmadan jowhar waa degmad degmo lagu yaqaano wax soo saarka iyo xoolaha wax soo saarkeediina maanta waxaan moodaya inay liito haddana eh, maanta waxaan dareemaa in dhaqdhaqaaq eh, wax soo saarkii dib lagu soo celinaayo mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweyneynaa waxaan u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha in, eh, iyo horumarinta dowladda wax soo saarka iyo dowladda hirshabeelle een, madaxweynaheeda mudane xali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe ee ku talagalay in ay horumar gaaraan reer hirshabeelle reer hirshabeelle ha noolaato
ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim dakhare ayaa soo xiray munaasabadda isagoo beeraleyda ku dhiirigeliyey in wasaaraddu ay mar walba garab taagan tahay beeraleyda hirshabeelle si loo horumariyo wax soo saarka guud ahaan ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle shalaan kadib eh, maanta waa maalin weyn waa maalin la xasuusto oo la xuso maalinta cuntada adduunka oo ah maalintii eh, eh, sanadkii toddobaatan iyo sagaalaad aas-aaskeedii kun sagaal boqol afartan iyo shantii isla markaana ku beegan aas-aaskii hay-adda cuntada adduunka ee w f b ee fao waxaan leeyahay waa maalin weyn marka ugu horeyso hambalya ayaan leeyahay runtii wasaaradda beeraha iyo waraabku waxay mar kasta ku mashquulsan tahay oo ay doorkeeda tahay inay beeraleyda kaalmayso horumariso Eh, dadaalkeenu eh, mar kasta wuxuu ku- eh, ku saabsan yahay arrimaha beeraha waxaan rabaa halkan fariinteyda shacabka hirshabeelle waxaan rabaa inaan ugu caddeeyo eh, uguna bishaareeyo dowladda hirshabeelle oo uu hogaaminayo madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe hadafkeeda iyo ujeeddadeedu inuu yahay in la gaaro isku filnaan cunto in isku filnaan cunto ay gaarto dowladda hirshabeelle waayo hadafka uu madaxweynaha dowladda hirshabeelle iyo dhammaan dowladda hirshabeelle xubnaheeda ay ku taagan yihiin waxaan caddaynaynaa in dalka hirshabeelle dowladda hirshabeelle meelaha ee labada gobolba ay yihiin laba gobol oo barwaaqo ah walow fatahaado iyo biiraan iyo fatahaado inta badan waxyeelo ayna gaarsiisay waxaan doonaynaa anagoo ka turjumaynaa hadafkii iyo iyo iyo hiigsiga madaxweynaha in laga gudbo ku tiirsanaanta eh, macaawino in laga gudbo a v c la tuuro in laga gudbo kaamam ee dadka hirshabeelle isku filnaan cunto inay gaaraan isla markaana ay isteedyada kale gaarsiiyaan eh, en- en- raashin inay gaarsiiyaan waayo hadafkeennu waxaad ogtihiin wasaaradda beeraha iyo waraabka beeraleyda hirshabeelle waxaan ka kaalmaynaa eh, fasal kasto ama sanad kasto eh, lixda lixdan kanaal ayaan dayactirnaa sanad kasto toddobaatan kun oo beeraley qoys ayaan gaadhsiinaa oo yar yar ah abuur waxaad ogtihiin beeraleyda hirshabeelle iskaashatooyin ayaan u samaynay Eh, degmadan jowhar toban iskaashato ayaa ka dhisnayd beledweynena afar iyo toban iskaashato jowhar waxaan ku darnay saddex iskaashato oo haweenle ah si loo horumariyo wax soo saarkii waxaan siinay waad ogtihiin cagafyo kala duwan oo fara badan beledweyne iyo jowhar waxaan rajaynaynaa dhammaan dega- degmooyinka hirshabeelle sidoo kale inaan cagafyada ka caawino waxaad ogtihiin tababaro ayaan bixinaa waxaad ogtihiin agabyo kala duwan ayaan siinaa beeraleyda waxaad ogtihiin in een, een, tababarada la siiyo casriga iyo sidii wax soo saaro lahaayeen waxaad ogtihiin in dhowaan beeraleyda ku waraabto eh, webiga maaha ee kuwa roobka sida hadda aad arkaysaa qudaarta meesha ka soo go'day in ayagana horumar la gaarsiiyo oo ceelal loo qodo oo ay biyo joogto helaan intaasoo ujeeddaha dowladda hirshabeelle oo madaxweynuhu horkacayo hadafkeennu waxa waaye in isku filnaansho la gaaro waxaa dhiman kaalintii bulshada hirshabeelle inay kaalintooda qaataan wax soo saarka la kordhiyo si isku filnaansho cunto loo gaaro mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyaynayaa maalinta cuntada adduunka ee ku beegan ilaa toddobaatan iyo sagaal guuladeedii kun sagaal boqol afartan iyo shantii hambalya ayaan leeyahay anoo jaaniskan ka faa'iidaysanayo waxaan u mahad celinaa hay-adaha inta badan kala shaqeeyo wasaaradda beeraha ee dowladda hirshabeelle inay garab istaagaan beeralaydooda sida faw w f b hadday noqon lahayd iyo i c f d r c iyo kuwo fara badan dhammaan waxaan leeyahay aadaad u mahadsantihiin waxaan mahadda koowaadna siinaa hay-adda faw oo gacan weyn ka geysato inta badan hadday noqon lahayd cagafyada iyo wixii lamid ah fatahaadaha ka hortaga fatahaadaha waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa isku filnaanto cunto iyo shacabka hirshabelle oo nabada guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya dhegaystayaal barnaamijka horumarinta waxsoo saarka beeraha ee radio wisnay oo toddobaadkan diradda aan ku saareynay xuska maalinta cuntada adduunka oo lagu qabtay magaalada jowhar intaan mar kale kulmi doona barnaamijkan midnimada nabadgelyo